bismillahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tagay oo maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda snaay ee magaalada jowhar waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha shanaad ee may sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka toddobaadkii tegay maanta oo kale oo khamiis ah ayaad dhegaysataan qodobada aad ku dhagaysan doontaan haddii allaha awoodda leh laga helo waxaa ka mid noqon doona shacabka magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle oo sheegay inay u diyaargarooween doorashooyinka qofka iyo codka ee la filayo inay ka dhacdo dalka soomaaliya ganacsatada magaalada jowhar oo looga digay ganacsiga daawooyinka daroogada waxaad sidoo kale maqli doontaan haddii allaha awoodda leh uu saamaxo suuq la-aan soo food saartay dhalinyarada xirfadlayaasha ah ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka gobolka shabeellada hoose oo bilaabay dib u howlgelinta iyo horumarinta xarumaha danta guud beeraleyda ku nool deegaano hoostaga degmada mahada ee gobolkan shabeellaha dhexe oo dib u bilaabay tacabka beeraha waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqo la-aan soo wajahday dhalinyarada ku shaqaysan jirtay farshaxanka ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haweenka magaalada jowhar oo loogu baaqay in ay isku wadaan isku darka guurka iyo waxbarashada qodobadaas ayaad maqli doontaan inta uu barnaamijka hawada ku jiro anigoona warshiina ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya ee kusoo dhawaada mar kale ayuu barnaamijka toddobaadkii tegay isku soo noqod wanaagsan mar kale waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka toddobaadkii tegay idaacadda isnaayo aad kala socotaan mawjada fm ee dherarkeedu yahay sideetan iyo toddobo dhibic toddobo magahartis qaybihii hore ee barnaamijka ayuun iminka gudaha u galeyna aan ku bilowne shacabka magaalada jowhar ayaa sheegay inay u diyaargarooween doorashada qof iyo codka ee la filayo inay ka dhacdo dalka soomaaliya shacabka magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay inay si buuxda ugu diyaargaroobeen doorashooyinka qof iyo codka ee lagu wado inay ka dhacdo qeybo ka mid a dalkeenna qaar ka mid a bulshada rayidka dhalinyarada iyo haweenka ayaa warbaahinta la wadaagay in ay soo dhoweynayaan hadnaanka doorashada tooska ah ee qofka codkiisa uu dhiibanayo sida warkan ay ku faahfaahinayso zahra cabdi xuseen inaan ka qayb qaadano codayntaas meel walba ee ahaataba xilli dhowaan la filaya in magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle laga daahfuro diiwaangelinta doorashada qofka iyo codka ah ayaa shacabka ku dhaqan magaalada jowhar waxa ay diyaargarow ugu jiraan in ay isku diiwaangeliyaan doorashada lagu wado in ay ka dhacda dalka qaar ka mid ah shacabka magaalada oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyay doorashada qofka iyo codka ah islamarkaana sheegay in ay si weyn uga qayb qaadan doonaan bismillaah magacayga cabdishidiis colow oo ka mid ah dhallinyarada reer jowhar waxaan aad ugu faraxsanahay in ay hirshabelle soo gaarto doorasho qof iyo cod ah waan soo dhaweynaynaa ka dhallinyaro ahaan inay soo gaarto doorashada qof iyo codka ah hirshabelle jowhar waxaan leenahay waa wax aad u wanaagsan waana ku tala jirnaa inaan ka qayb qaadano codayntaas meel walba ee ahaataba waanu ku faraxsannahay arrinkaas waa soo dhaweynaynaa bismillaah magacaygu waa faado macali maxamuud aadaan ugu faraxsanay inay doorasho qof iyo cod ay ka qabsoonto caasimadda dowladda hiirshabeelle aadaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa insha allah bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cumar ismaan daa-uud oo ka mid ah dhallinyarada degmada jowhar waxaan aad ugu faraxsanahay inaan steedka hiirshabeelle uu soo gaarto doorasho qof iyo cod dadka reer hiirshabeelle waa dad lagu yaqaano biseelka dowladnimada waxay aad u jecel yihiin dowladnimada iyo horumarka ka jira dalka aadaan ugu faraxsanahay in ay soo gaarto nidaamka doorasho qof iyo cod oo gudaha bilaha soo socdo lagu soo fodle waana soo dhaweynaynaa doorasho qof iyo codka diiwaangelinta doorashada qofka iyo codka ah ayaa xilligan si habsamile uga socoto qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaana la filayaa in dhowaan diiwaangelinta laga daahfuro magaalada tan iyo jawhar ee caasimada maamulka hirshabelle ganacsatada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa loogu baaqay in ay joojiyaan ka ganacsiga dawooyinka daroogada ah ka ganacsiga dawooyinka daroogada ah ee sida sharci darrada ah loo isticmaalo ayaa noqday mid halis weyn ku haya bulshada magaalada jowhar gaar ahaan dhalinyarada cabdifataax axmed macalow ayaa warkan faahfaahinaya dhalinyarada ku nool magaalada tani jowhar ayaa waxa ay baakha u direen guud ahaan ganacsatada ku nool magaaladan baakha dhalinyarada ayaa ku aadan in ganacsatadu ay yareeyaan keenista iyo sidoo kale ka ganacsiga dawooyinka kala duwan kuwaasi oo sifooyin khaldan ay u isticmaalaan dhalinyarada dawooyinka sifooyinka khaldan loo isticmaalo ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dhalinyarada ku nool magaalada tani jowhar waxaayna jirkoodu ay ku noqotay kuwa ay la qabsadaan kuna daroogayaan xiliyada ay ugu talagalaan arrinkani ayaa sababay in arbushaad iyo waxa ay dhalinyaradu ugu yeeraan gaalweerada ay kusoo badatay magaaladan ganacsatada ka ganacsata dawooyinkani ayaa loogu baaqay inay joojiyaan soo gelinta dawooyinkani ganacsi magaalada tani jowhar kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dhalinyaradu marka loo isticmaalo sifooyinka khaldan oo ay isku daroogeynayaan
maalintii jimcii waxaa sameynay sideetan gabdhood aykan iskugu keenay inay dhiirigeliyaan wiilasha guryaha joogaan oo badanaa waxaa saaxiiba ee wiilasha iyo gabdhaha waalidka ayka ugu sokeeyo in walaalkeeda balwada ka zuuliso xashiishka kaniiniga daabuuga inays isticmaalin gabdhaha ku wacyigelin waaye lafdhabarka guriga iyo magaalada waa hooyada dumarka waaye haddeetaa maalmaha soo socotan waxaan rajeyneynaa oo qorsheynoonaa in aan qabano tababar ballaaran oo iskugu keenayno odayaasha iyo dhalinyarada iyo nabadoonada beledka inay fadhiistaan kadibna aan ka wacyigelino muqaadaraadka sida xashiiska iyo kaniiniga iyo taabuuga ganacsatada waxaa dhihilahay meesha lacagta faa-iida aa ka fiirinaysaan wax xalaal oo dadku u dhibeynin ka fiirsha waayo wax riska gelinayo cunugooda waayo maanta haddaa nin kale ka iibisid cunugaa toore lagu soo dhufto gacantaada adiga magaalada ku keenay ganacsatada waxaa ka codsan lahaynay balwadan ay keenayaan dhaafa hal mar wax dhan jooji lama dhahaya laakiin itemka magaalada ay keenaysan yareeyo then inaa iska dhaaftaan idinkula talin lahayn waayo lafdhabarka magaalada waa ganacsato marka codsigeena kun iyo koo jeer waxaan dhihi lahaa waalidiinteena tihiin dadkina dhaalaa tihiin lafdhabarka magaalada tihiin anigoon aan urug dhalinyada jorius dhalin waxaa jira ganacsato yaryar ee waxyaabahaas gado horta marka kuwaad sidaan u malaynayo ama filayo dan ayaa u geysay inay gadaan waxaana jira qorshooyin fara badan qofka biniaadanka sidiisaba qorsho wuu yeeshtaa qorshahaasna mid laba mid u noqdaa ama qorsho fiican ama qorsha xoogaa isku xun u noqdaa marka haddii dhalinyartii ama dadka qaar dan ee u geysay iyo waxyaabahaas maanduuriyaha ay gadaan waxaan leenahay marka koowaad horta qorshayaal kale inaad degtiin oo aad baalkaasi ugu soo gudbi kartiin shaqooyin kaloo fara badanaa jiro oo qofka biniaadanka maanta ah ama rag ahaado ama dumar ahaado uu samaysan karo uu abuuro karo uu ugu badbaadi karo waxyaabahaas maandooriyaha inuu gado oo dhalinyartii uu kusii marhabaabiyo maskaxda ugu sii dilo marka ganacsatadaas yaryarka ah waxyaabahaas gado waxaan dhihi lahaa sameysta qorsho kale ee ku aadan sidii aad iskaga dhaafi laheedeen waxyaabahaas maanka dooriye ee aad gadaysiin hadalka dhalinyaradan ayaa kusoo aadaya xili magaalada jowhar si weyn looga hadalhayo isticmaalka khaldan ee dawooyinka maandooriyaha ah ee dhalinyaradu ay sameeyaan suuq la-aan ayaa soo food saartay dhalinyarada xirfadlayaasha ah ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhalinyarada xirfadlayaasha ah ee ku nool beledweyne ayaa wajahaya caqabado xoogan oo dhanka shaqo la-aanta ah iyagoo ka cabanaya suuq la-aan baahsan oo saameyn ku yeelatay noloshooda zahra cabdixuseen ayaa warkan mar kale faahfaahinaysa suuqulaa labadan bereshiid waay eber waa waxba meel waa iska laabanaa waa iska imaanaa gurufa fadhiga ku dhaanta iska dhaanaa inkasta oo shaqo la-aan baahsan ay ka jirto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro baratay xirfadda farsamada gacanta kuwa oo ka maareeya nolol maalmeedka qoyskooda dhalinyaradan ayaa soo saarta agabka loo isticmaalo tacabka beeraha kuwa la isku ilaaliyo iyo agabyo kale oo muhiim u ah nolol maalmeedka qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey agabyada ay soo saaraan iyo shaqola-aanta soo food saartay aniga shaqadan qo- birahan ka shaqeeya saaxib qoryaa sameeya wax badan adiga sideed sano ka badan shaqada meeshaan ani inta- intaan oo dhan gibigooda waa ka shaqeeya wax kasta Ah, biraha oo dhan meeshaana ii furan hoosaha tuureyaha iyo beesiska iyo qoryaha iyo waxaasoo dhanaan sameeya urur saaxiibaashay waa waa jiraan waa ila shaqeeyaan urur adiga dhowr waan waa in haddeer kuwa barana iyo kuwo kaloo saaxiibanaho asxaabta iskala midnaho ila shaqeeyo gacanyareyaala iyo maxaa tumaa biraha iyo yaambuuda iyo feeshaha iyo tuureyda iyo madanaha iyo aa tumaa dad igama soo cusudaan waa iska sambaysta miiskaa saartaa marna waa ii baxaan marna ima baxaan waa igu baaraan calaafeesh siba marba si waa mar maxaan gadanaa siddeed dollar mar maxaan gadanaa shan dollar siba si aan gadanaa tuureydana mar toban dollaraa gadanaa mar labaatanaa gadanaa mar siddeed dollaraa iska gadanaa siba si dan ii haysa u gadanaa yaambuuda waa iska sambaysaa marna dadaa aa macaamiil ahaa iyo soo dalbada aa u sambeeyaa dad bankoo kale iska joogaa idhaha qoda iyo soo tun aa u dhiibaa baabuur ku saaraa bada hal maalin waa lagu sambeynaa dunkii shan maal camal lixanba waa sambeyn kartaa iyadaa ugu sahlan suuqulaa labadan bereshiid waaye eber waa waxba mayel waa iska laabanaa waa iska imaanaa gurufa fadhiga ku aa ku dhaanta iska dhaanaa ma ogi maalintii mayo kuwa miiska iyo fuul kuwaas iska ganacsada adalii ganacsato waaye waa iska xareeyaa xaafadayda iska wadaa galabtii hadduu ilaa yiraa waa iska yaryihiin maalin maxaa iska helaniyo shan doolar mar lix doolar iska hela maalinkii ma maalinkii ma maraa wax waynaabo shan bir lix bir markii la gaara hal maalin wax helaa hal dhif wax helaa sida badan waa badanaa waxba meelna wax fiican meelna badanaa dibiraha inaa xataa ma ogen lacag oo waxayna malaa cidda beriga maalin ku joogaan aan dhalinyaro kale oo bara malaa laakiin ana hadda aad- anaa lii bar mar dhowaad fahankeeda ninkii oo il fudud aa bari kara laakiin ninkii il culus yowma baranayo marka anoo geedo bixis iyo waxaas ka shaqay jiraya marka shaqadaa nin saaxiibanaana isuu gelaya dhahay tanaa kuroona brik aa ku nafaacine tan barow dhahay aa ummadana aa aa ku fiicnaanaya marka midaasaa saa ku soo galay inay shaqaystaan oo qaraabtaan oo guri joog waxba uma taraayo inuu oo nin walba bariiskii soo dhacsada uroon inuu xoogaada maartada uroon dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa ku shaqaysta xirfadaha farsamada gacanta islamarkaana fursad shaqo ka abuuray halka kuwo kalena hadda ay baranayaan xirfadaha gacanta si ay ugu maareeyaan nolol maalmeedka qoyskooda
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa bilaabay dib u howlgelinta horumarinta xarumaha danta guud maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa si rasmi ah u bilaabay qorshe ballaaran oo dib loogu howlgelinayo xarumaha danta guud ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee gobolka shabeellada hoose gaar ahaan xarumaha adeegyada bulshada cabdiwahaab cadow maxamuud ayaa warkaan faahfaahinaya deegaanada gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka mid yahay goobaha ay dowladdii hore ka hirgelisay xarumo dan guud sida xirada kacaanka xiro maleesiya iyo jaamacadda beeraha oo dhammaanba ku yaala deegaanka carbiska waxaana booqasho ku tegay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a odayaasha deegaanka ee gacanta ku haya xirooyinkaasi ayaa ugu horreyn la hadlay warbaahinta eradan waxaan haynay muddo dhan soddon iyo lix sano amba soddon iyo sideed sano amba afartan sano maxamed siyaad barre berigo baxay hadda ka dhex lahaa layidhi xerebaliisi alyara gacanta ku haynay anagoo ku hadlaya magaca guddiga deegaanka xaafadda alla foole amba xaafadda taleex dadka degan magac afkooda anoo ku hadlaya waxaan adduunyada iyo dadka islaamka iyo muslimka oo dhan iyo wixii wax garta u caddaynaa Ee, xeradaas intaasoo sanaan haynay ee, dhibaan badanaan ka soo marnay waxyaalo badan oo dhibaataan nagu soo gaaray aqal guryadu waa dhisan yihiin wixii dowladda si aad bar uga tagta waa ku yaaliin intaasoo sanaan hayna lama bililqaysan lamana degino waa bannaan tahay dadaa hadda isku dayeen la leeyahay oo dan gaara wataa rabaa inay degaan mana ogolin waxaan u sheegaynaa caalamka iyo adduunyada iyo isteedka koonfur galbeed iyo inta dhulkan mas-uulka ka ahoo waddankan u talisa inaysan ku soo way nagu soo gardaraysan annagu waxaan u haynaa maamul la isku raacsan yahay oo u dhasha soomaaliya iyo halkan ka tirsan xeradan u hayna uma hayna shaksi gaara uma hayna dad gaar dad danaha rag wata waxaan leenahay maamul koonfur galbeed yiri ahaan hoos tagnaa Kalo- xataa goof kaloo joomitir lagu jiidaya nima mas-uuliyiin hadda aan magacaabayni oo joomitir rataa la sheegaayo waa ceeb waa ihaano walax la aqbalayana maaha walax ummaddaanu ay qaadan karta maaha walaxay hore u diidana waayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi maxamed cali oo booqday xirooyinkan ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed ay qorsheynayaan sidii dib loo hilgelin lahaa goobihii danta guud sida jaamacadda beeraha iyo sidoo kale xiro maleesiya dhulkan ilaahay baa meeshan ku fidiyey deegaan ahaana dadka degan oo maanta haddii al yidhaahdo ku nasab sheegta idinka waa waxaa laydinka xukumaa isteedka koonfur galbeed badaa deegaanka laga xukumaa maamulka oo aniga aan kamid ahoo guddoomiyaha kamid yahay aana idinku matelay isteedka koonfur galbeed iyo rag kasii sarreeya oo wasiiro iyo waxsaasa waxaan rabnaa marka aad iyo aada u mahadsan tihiin sida aad hadalka u siiqayseen oo u calool hadasheen waa ku mahadsan tihiin meeshaan eh, waxaa la yidhaahdaa ay ku magac leedahay xere- xere maleesiya xere maleesiya isirkeeda gadaala markii loo raaco xerada guulwadayaasha waa waa xerada guulwadayaasha ma ahan xere militari ma ahan xere nabadsugudeed ma ahan xere kaloo haddoo la yidhaahdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed afarta ciidan ay leeyihiin ma ahan dhulka dadaa gacanta ku haayay degan jingada haddoo la yidhahdo maxamed siyaad barre uga tegaa ku- aa- aa- aa saaran kama fuuli lahayn haddaanu rag ilaali lahayn ayagoo laga tixgelihaayo dadka deegaanka deganay intaan gacanta ku haayay ee haddoo la yidhaahdo jiingadahan iyo waxaan badbaadiyey guryahan badbaadiyey ayagoo laga tixgelihaayo oo isteedka aan ogahay inuusan dadkan haddoo la yidhaahdo ku takrifalin oo ayagoo moog wuxuu rabo uusan samaynaynin haddana dadkaano waxay diyaar u yihiin inay isteedkooda ka dambeeyaan xerada ay gacanta ku hayeen haddoo la yidhahdo talo walba oo isteedka keena ayagana mudnaantooda ay ka dhex muuqato
beeraleyda ku nool deegaano hoostaga degmada mahadaay ayaa dib u bilaabay tacabka beeraha beeraleyda ku nool deegaanka buurfuule ee hoostaga degmada mahadaay ee gobolkan shabeellaha dhexe ayaa dib u bilaabay tacbashada beerahooda kadib markii uu ka da-ay deegaankaasi rabab xoogan oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada waxaana ay beeraleydu sheegeen in rajo wanaagsan ay ka qabaan in sanadkan wax badan lasoo saari doono suuqyadana ay keeni doonaan dalagyada kala duwan sida galleyda sisinta misigada qudaarta iyo sidoo kale digirta islamarkaana ay ka faa'iideysan doonaan roobabka guga kaasi oo si xoogan uga da-ay deegaanka buurfuule dhanka kale beeraleyda ayaa codsatay in laga garab istaago agabyada loo isticmaalo beeraha rasalka oo maanta ee dalaga oo hadda tacbooyno badar gaduud galey digir sisin intaasaa la tacbuwaayay haddii ilaahay yidhaahdo dadkana qaarkooda tabardaraa iska hayso cagafleyda ee deeminkii hore lagu leeyahay ayaa maaragtay maanta ee, tacabkii hadda laga soo baxaya xoogaa aafuleel qabti dalagiya xoogaa aad aa la waayey boqolkiiba tobana waa xeshi sagaashan waa wax waaysay alxamdulilah boqolka lamadii ruux oo heshaa xoogaa lacag ku heshay Tacabtii ayaa hadda rag oo cagaftii lacagtii hore qabo oo dib oo noqon karin oo cagaftile oo u baahan oo tabardara hayso ayaa tuulada ku sugan had deertaan oo taaganahay waxaan tacbowdahay tacabtaan oo saaran yahay galey misgaduud diir gaduud aan tacabtaan yahay dhulbeereedkan wuxuu bilowday bishii hadda oon kasoo bixayni oo soonfur waa qashqasho iska ahaay laakiin shalay kanoo doy kanoo doy aada ugu faraxmi lunkii la oo la tabci doona iyo kanba tacban wax dhan waa aada ugu fiican waa ugu fiican yahay ay tahay qofka beertii makiin ku falay ku aragidiyey amba hadda ku fali doono dabaridi doono amba farri doono waxa oo ugu soo weyn oo ugu horeeya saac afar boqol ku falay abuurkii waxaa lagu gaday toban iyo afar kun digirtii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun Ee, salbukadii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun haddii khatar timaado qofkii oo beeraley ahayni waxay wadnaha farta lagula haystaa waayo maxaa yeelay dawlad ku saacido oo webiga afkiisa guur kaa dhigta ma jirto ee adiga caalamiga ah oo kaalmada laga heli jiray haddana maaragtay waxaan dareenaynaa in culaysaad ay jiraan sidii shalay cad oo loogu helayo gargaarkii looma helo ankii waxaan laanahay loorarkii oo meeshii cawada wal go-do oo iska go-do lagu xeri lahay ma hayno marka cabsi oo waxaa la qabaa beeraleyda ay qabaan haddii webiga dib usoo joogsado dhulbeereedka hadda ee- ee sidii hadda kuu sheegaayo dadka caqabad la haysato oo macnaha qarash xumid ha hayso beertooda wax la aadaani la-iyo waa siyaala waana qoyaan wax aaga faa'iidaystaan mala cagafti lacagteediyaa lagu leeyahay ninka cagaftina macnaha dib ma oo noqon karaan waxaa kaloo loo dheeri eh, dad oo macnaha alxamdulilah oo naaga soo qaxay eh, tuulooyinkii eji iyo diilaawe aa noola jiro dad oo bari kasoo bara qaxay ayaa qolooyinna waa noola jirtaay aqala ma dhisaysiinaan nidhi ee, tuulada dhexdeeda maaragtay ninkii laba qol ahay qol aan ka siini taasa hadda dadkaas inuu baaldiyaan waxaanu garab istaagana ilaahay hadda waa- waa- waa- ma hayno Ee, guga waxaan aada hamiga bulshada ama hadda waxa la abuuray waxaa u badan laba abuura u badan waa galeyda iyo digirta midda kale haruurta masagada labadaasa hadda la u badan inta hadda tacabka gacanta lagu haayo walax nyaanye waa jiraan laakiin waa yaryihiin boqolkiiba boqol geley iyo masaga waa beeraleyda deegaanka buurfuule ayaa door muhiim ah ka qaata horumarinta wax soo saarka waana tallaabo wanaagsan waxaana habboon in beeraleyda haddii ay aaminaan beeraha ay soo saari lahaayeen wax badan shaqla-aan ayaa soo wajahday dhalinyarada ku shaqaysan jirtay farshaxanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhalinyarada ku shaqaysan jirtay farshaxan gacmeedka ee magaalada beledweyne ayaa wajahaya xaalad shaqo la-aan ah taasoo saameyn ku yeelatay noloshooda iyo fursadihii ay ku heli jireen dhaqaale xirfadlayaashan ku shaqaysta farshaxanka ayaa ku cambaxay saameynta qurxinta guryaha boorarka ayaa hadda waxa ay sheegeen in baahida loo qabo shaqadooda ay hoos u dhacday sida warbixintan uu ku faahfaahinayo waryaheena cismaan cabdalla cismaan
dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta sida farshaxanka ayaa xilligan waxaa soo food saartay shaqayari baahsan oo la xiriirta qurxinta iyo naqshadaynta dhismayaasha ganacsiga shaqayarida soo food saartay dhalinyaradan waxaa sababay qalabka mashiinada wax lagu daabaco oo ku badanaya gobolada dalkeenna gaar ahaan magaalada beledweyne taas oo meesha ka saartay shaqooyinkii ay gacanta ka qaban jireen dhallinyarada sida qurxinta naqshadaynta iyo weliba sawirada loogu talagalay goobaha ganacsiga qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ee ku shaqaysa farshaxanka ayaa ka waramaya shaqayarida xilligan iyo waxa u sababta ah niyo shaqooyinka waxaan qabanaa sida boorarka oo kaleeto boorarka inji owga kaleeto dukaamada dukaamada hadda waa markii dadkan saanjadka ay barteen adi hataa badanaa lama helo waa uun dhifdhif leh dadna qaar bacay iska adeegsanayaan dadkii bacdaan aqoonin oo kaleento rinjigay iska darbadaan alxamdulilah marka ilaahay baa mahad iskale inji owgo kaleento boorarka oo kaleento hay-adaha oo kaleento waxaas baan qabanaa iyo taalooyinka oo kaleento markaa taalada oo kaleento la dhisaayo dadkii derbiyaasha wax lagu qorqori jiray waxay u badashteen bac inay meesha ku dhegsadaan oo kaleento alxamdulilah marka waa marka anaga wixii ilaahaynoo ilaahaynoo ilaahaynoo sahla waan helnaa alxamdulilah maalmahan dambe artiska iyo wax sawirida waxaa kusii yaraanaysa magaalada oo shaqo yare ayaa ku timid waxaana sabab u noqday in ay kusoo badanayaan magaalada qalabka oo wax daawacado kuwaas oo inta badan ay dadka u adeegsanayaan in ay bedelkii artiska ay soo daawacdaan boorar kala duwan kuwaas oo oo ay meelaha ku dhejistaan waxaana sabab noo ah anigana in aan shaqayare ay ku timaado maadaama aan artis u shaqaysan jirnay alxamdulilah maalina waan hella artiskaas maalina waan waynaa inta badanna waxaa sabab u noqday in ay kusoo badanayaan magaalka waxyaalahan kala duwan ee boorarka ama waxyaalaha qalabdadu hadaawacayo inkasta oo dalkeena uu ka tallaabsanayo horumaro islamarkaana mashiinno casriya ay soo gaarayaan gudaha dalkeena soomaaliya kuwaas oo dhallinyaro badan shaqo abuur u noqotay haddana mashiinadan waxa ay dhankooda kale shaqayari ay ku sababeen dhallinyarada soomaaliyeed oo hadda shaqo la-aan ay ku hayso gudaha dalkeenna haweenka ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa loogu baaqay in ay isku wadaan guurka iyo waxbarashada haweenka ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa waxaa loogu baaqay in ay isku dheelitiraan nolosha qoyska iyo tacliinta si aan midna caqabad midka kale uga noqon sida warbixintan ay ku faahfaahinayso mar kale zahra cabdi xuseen guurka soo dhaweeya guurka waa suno guurka waa astur waxbaro waxna dhal binti ibraahim cali waa gabar ku nool magaalada jowhar ee caasimada hiirshabeelle waana arday dhigata jaamacadda zamzam faraceeda jowhar iyadoo ka barata kuliyadda health science gaar ahaan narsin sidoo kale binti waa hooyo haysata laba caruur oo guursatay xili ay ku guda jirtay waayaheeda waxbarasho taasi oo ka dhigan in uusan guurkeeda ka hor istaagin in ay rumayso riyadeeda waxbarashada binti ayaa sheegtay in ay u suuragelisay waxbarashadeeda go-aan iyada ka yimid oo loogu daray taageero ay ka heshay saygeeda iyo qoyska ah oo door weyn ka ciyaaray in ay raacaan go-aankeeda ah in ay sii wado waxbarashadeeda guurka soo dhaweeya guurka waa suno guurka waa astur an alxamdulilah isal waxaa iga caawin jiray waalidkeyga haddana maasha allah waa guursaday saaxiibkii iga caawiyo waa jirtaa gawar walbane waa cadaadiis labada saaro waxaa laga yaaba xitaa waalidkaagana awl kula kulanto oo lagu dhaho maxaas ku dhibaysaa aniga naftirkeean waxbarashada markaan bilaabaayey afariy toban sanaa jiray iskuulka markaa la ii geenaayey marka waxaa laygu dhahay ugu yaraan wax yar ee wax ku fahantali hala baro markaasayti anigana waa hadafkeyga intaas maysan ahayn abalkeyga waxaan kasoo jeedaa tuulo tuuladaasoo la baarey wax meeshaan keenta baahiyay ahayd oo ah waxbarasho saa tuuladeeda a kor uu qaada lahaay anigana aan wax u barto horta ma aaminsanay gabar jikaa u dambayso jikadaaseeti waa qayb ka mid ee nolosha ee nolosho dhan maku dhammaystirin inay gabar ee jikale u dambeyso sababtaa u dhahaya nima kastaa gabar haddee wax barato waa bulish wax baratay haddaad wax barato maanta waxaa laga yaabaa fursadaha u badan ee bannaan maanta inay yihiin dumarka boosaskoodii taas oo ah ay ku wada jabeen niidda ka wada dhinteen gabdhihii mar walba waxaa la dhahaa jikaa u dambeysaa jikadaadana waa wax iska normaal ah adoo jikadaada iyo waxkaaga ay qabsanaysid aad haddana birina wax aad bari kartaa haddaad fursad dhaqaalo ama aad shaqa aawaysid ugu yaraan ilmahaaga ku kontaroole iyo adiga faydhowrkaaga ku dhammaystirni maahno sababto ah waxaa laga yaabaa shalay iyo hadeer inay maanta ay fududaa waxbarashada sababtay u fududahayna ha kuu sheego waxaanayta qofka waa asiga sidoo uu malaysto mas-uuliyad haddaan waxaa iska saartid ee waxaana kaa go-on yihiin waad soo maraysaa waana ku fududa waana qabsan kartaa laakiinse qofka asiga haddii si maskixiyin oo iskula dagaalo oo dhaho waxaanayt ma qabsan kartid ma qabsan kartid laakiin haddaad tirayd waxaan waa qabo karaa waxaan waa qabo karaa waad qabo kartaa oo adi ee hadafkaa tahay oo yaal aa kaa tahay wax caqabad ahna mataakino horta mas-uuliyad bay soo kordhaysaa ani maama ahay oo laba caruur haysato haddana guri dhaqaysa haddana inay waxbarasho oo barato diyaarba ah waxaasee tini culays ma iiga saarno wax culays een hadda ma dareemi shalay hadda markaa firiya ahaa imaanta inay waxbarashadeeda ay ka fiican tahay aad dareemaa taasna waxay tahay dhiirigelin oo ka haysto saaxiibkeyga iyo aniga mas-uul aa iska saari waxbarashadan inay taa wacani aa u baahanaasaa hor u sheegibo isel markaa iskuulka aa dhiginaa ma dareemi jirin baahidaanayt inaa aan qabo laakiin maanta aad iyo aad waxyaabahaasayt inay yihiin waxyaaba oo iga maqan haddana waxaan rabaa inaa buuxiyo booskii iga maqnaa binti ayaa ugu dambeyn ugu baaqday habeenka soomaaliyeed in ay wadaan guurka iyo waxbarashada waxleed frind waxaa u diraya guurka laga cabsanay iyadoo waxbarashada la dhowraayo marka waxaa laga yaabaa beri inay ku noqoto fursad fiican marka ha laga cabsanina dhilaa guurka soo dhaweeya guurka waa suno guurka waa astur
si kastaba ha ahaatee binti ibraahim cali waa tusaale fiican oo muujinaysa sida habeenka soomaaliyeed ay ugu guuleysan karaan isku wadida guurka iyo waxbarashada guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka toddobaadkii tegay intaynu barnaamijkan kiis xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo